magaalada garooweba ku furmay shirka daneeyaalka shal duwan ee ku falceliyowka ka hor anti aan dheyna masiibooyinka wayna shirkaa ku qayb galay wasiirada wasaarado gargaarka deegaanka haweenka iyo mas-uuliyiinta gobolada nugaal iyo karkaar hay-ado daneeyo arrimo gargaarka iyo bulshada puntland agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo shirka furi waynuusu marka hore sharaxay waan ugu dowhay shirka walowska saabsanya inti maalmo dareero doona
saaka waxaan halkan isugu nimi waxa weeye barnaamijka loo aqoonsan yahay anticipatory action oo ah qaab ku cusub dalka soomaaliya sidoo kalena loo malaynaya waayadatan marka la yidhaha disasters iyo xaalado iyo khataro iyo masiibooyin baa dhacay baa laga yaaba dadka soomaaliyeed inay ama dadka reer puntlandba inay markaas ay ku baraarugaanin oo wixii markaa jiray ay xaaladda ka qabtaanin wixii la gaari karan laga gaarsiiyo sidaa darteed marka xaaladatan waa ka duwantaha waxaa weeye waa ka hortag masiibaa dhacaysa waxaa rabaa inta aysan meesha khataraha iyo waxyeelada masiibooyinku aysan ka dhicin ka hor in mataqaanaa bal wax lasii tabaabulshaysto oo bulshada dhammaan dadkii ku dawayay shirka weybasiyo si qoto dheeriyo markaasayti inku fal celiyana ini markaasayti lagu horseeda ka hor inta masiibadan dhiidna taasayti ooyo ka sheegeen iniyo ka dadaala doonaan maadaamayo masiibada rabbaaniga walanku bedelo korna wayna mahadnageen wasaaradda gargaarka ee maamulka puntland dhanka dambeyntii weyba shirka furay waana gabagabadiina ku dawaaday wasiirka wasaaradda gargaarka ubax cabdirashiid maxamed
sow kama habboona inta aanay waxba imaanin inaan wax qorshaysano taasaan isugu nimaanay dhammaantayo daneeyaasha kala duwan ee ka kooban dowladda iyo hay-adaha gargaarka biniaadanimada ka shaqeeya ururadeenna bulshada culimmadeenna sharafta iyo karaamada badan ganacsatadeenna dhammaan inaanu inagoo juhdigeeniya awoodeena iyo karaankeenna midaynayna inaan qaadno istaraatiijiyadan cusub ee la yidhaahdo inta wax la saadaaliyo kadibna wixii la saadaaliyey in ficil iyo agshin loo bedelo